waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
laba kays oo cusub oo coronavirus oo lala xiriirinayo galbeedka magaalada sydney ayaa la diiwaan geliyey habeenkii xalay ahayd waa gobolka new south wales victoriana xanuunka ka dilaacay xaafadda black rock ayaa hadda kordhay iyadoo saddex kays oo cusub ay ku darsameen new south wales ayaan maanta diiwaan gelin wax kaysasa oo covid nneteen ah balse waxaa jira toddoba kays oo lala xiriirinayo dad dalka dibaddiisa kasoo noqday oo hoteelo ku karantiilan walaaca ugu weyn ee haysta hadda saraakiisha caafimaadka gobolka ayaa ah dukaan khabriga lagu iibiyo oo la yiraahdo b w s oo ku yaala xaafadda brela ee galbeedka sydney kaasoo loo haysto in qof qaba uu tegay ayna dhici karto inuu dad qaadsiiyo intii u dhexaysay labaatan iyo labadii bishii decembar ilaa soddon iyo kowdii bisha laba kays oo lala xiriirinayo xanuunka halkaasi ka dilaacay ayaa xalay la diiwaangeliyey waxaana lagu dari doonaa ayaa la yiri tirakoobka covid nteenka ee berito dadka tegay dukaankaasi ama goobtaasi khamriga lagu gado intooda badan xilligii lagu jiray ciidda christmaska ayaa la aaminsan yahay inay la kulmeen qof qaba xanuunka waxaana loo sheegay inay iska baaraan xanuunka afar iyo toban maalmoodna ay iskarantiilaan kaysaskan cusub ayaa imanaya iyadoo dadweynaha lagu amray inay xirtaan bahalka afduubka loo yaqaano ama maaskiga markasta oo goob xiran ama gudaha ay galaan go-aankaas oo ka dhaqangalay magaalo weynta sydney maanta qofkii lagu qabto inuu sharcigaas jebinayana waxa uu wajihi karaa laba boqol oo doolar oo ganaaxa wasiirka caafimaadka gobolka new south wales brad hassard ayaa sheegay inaan qofna laga cafiyeyn waxaa soo baxayay labaatan iyo afartii saacadood ee u dambeeyey calaamado sheegaya in dadka qaarkood aysan jeclayn aragtida ama fikradda ah in afduub la xirto haddii aadan jeclayn inaad afduub xirato gurigaaga joog ama bannaankaas caadiga iska mar balse haddii aad galaysa ayuu yiri xarumaha dukaamadu ku yaalaan waa inaad xirataa ayuu yiri haddii kale dadka ayaad khatar gelinaysaa victoriana waxaa laga diiwaangeliyey saddex kays oo cusub oo coronavirus ah oo lala xiriirinayo xanuunka ka dilaacay black rock kays kale oo dheeraadana waxaa laga helay dad ku karantiilan hoteelada taasoo tirada guud ee dadka xanuunka qaba gobolka hadda gaarsiinaysa soddon iyo lix xanuunka ka dilaacay black rock ayaa asalkiisii ka yimid xeebaha waqooyi ee gobolka new south wales oo xanuunka uu ka dilaacay taasoo dhalisay in dowladda victoria ay soo rogto inay xirto xadka u dhexeeya labada gobol maalintii jimcada ahayd taasoo keentay ama sababtay in safaf dheer loogu jiray baaritaanka dadku ay iska baarayaan xanuunka si hayaha premieradda gobolkan victoria jacinda allan ayaa sheegtay in dad ka badan soddon iyo laba kun oo qof ay xanuunka iska baareen maalintii shalay ahayd iyadoo goobaha iyo dadka xanuunka dadka ka baarayana la kordhin doono wixii maanta ka dambeeya si markaasi dad badan xanuunka looga baaro maanta waxaan ognahayay tire inay tahay maalin aada u mashquula goobaha xanuunka dadka looga baarayo balse waxaan kusii daraynaa ayay tiri goobo iyo shaqaalo kala dhowaan annagoo kordhinayna ayay tiri saacadaha la shaqaynayo sidoo kalena goobo cusub oo xanuunka lagu baaro ku daraynaa waxaana filaynaa ayay tiri in goobahaas cusub ay buuxiyaan baahida jirta sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dowladda federaalk ee australiana waxa uu difaacay go-aanka dowladdu ay ku sheegtay in tallaalka la qaybin doono marka la gaaro bisha maarso kadib markii arrintaasi ay dhaliileen mucaaradka federaalku hogaamiyaha mucaaradka ee laybarka antony albanisi ayaa su-aal ka keenay istraatiijiyadda tallaalka ee dowladda federaalka isagoo sheegay in australia aysan weligeed hore safka gadaal kaga jirin markay noqoto tallaalka ayuu yiri tallaalka ayaa waxaa ansixin doona hay-adda daawooyinka ee dalkan australia ee loo yaqaano t g a taasoo ah hay-ad ka madax bannaan dowladda maamulayaasha caafimaadkuna waxay hore u sheegeen in la filayo in talaalka la qaybiyo bisha maarso sanadkan paul kelly waa sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka ayaa sheegay in waqtigu yahay waqti macquulah waxaana uu ka ballan qaaday shacabka in tallaalkaasi la bilaabi doono sida ugu dhaqsaha badan xisbiga laybarkuna waxa uu sheegay in lacagaha joob kiibarka oo maanta wixii ka dambeeya qaar laga jaray ay dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka laakiin dowladda federaalka ayaa iyadu ku adkaysanaysa in waqtigii la gaaray dadka lacagahaasi laga jari lahaa iyadoo ganacsatada iyo weliba dadka macaamiisha hadda kalsoonidooda dhaqaalaha ay ku qabaan ay sii kordhayso ama dib ay usoo noqonayso ayay tiri dowladdu dadka joobkiibarka qaadan jiray ayaa laba boqol oo dollar wixii maanta ka dambeeya laga jaraya labadii asbuucba iyadoo kuwa partimeka ama labaatan saacadood iyo wixii ka yar shaqayn jirayna boqol dollar laga jarayo arrintan ayaa saameynaysa baa layidhi labo dhibic labo milyan oo shacabka australia ah ra-iisul wasaaraha britain boris johnsonna waxa uu sheegay in xanibaado adadag oo covid nneteen-ka ay u badan tahay in lagu soo rogo u k kadib markii kaysasku ay cirkaasi isku shareereen gaar ahaan nooca covid nneteen-ka ee aadka u fida saadaasha hawada berita oo talaada melbourne waxaa la filayaa xoogaa roobaba kow iyo labaatan halka sydney sidoo kale roobab iyo labaatan iyo lix la filayo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho